xukuumadda somalilan ayaa dil toogashaha saaka subaxnimada hore ku fulisay lix xubnood kuwaasi oo la sheegay inay horeer dilal u geysteen islamarkaana in muddo aba ay sugayeen fulinta qisaastan lixdan xubnood ee dilka toogashada saaka lagu fuliyey ayaa magacyadooda waxaa lagu sheegay axmed ibraahim faarax oo la sheegay in loo qisaasay dil uu u geystay askari booliis marxuum maxamed cabdi salebaan xasan maxamed cismaan oo loo qisaasay dil uu u geystay marxuum ismaaciil faarax maxamed khadar allaale xirsi oo la sheegay in loo qisaasay dil uu u geystay marxuum siyaad cabdi maxamed farxaan maxamed xasan oo isagana la sheegay in loo qisaasay marxuum ibraahim axmed muuse oo uu dilay caydaruus khadar haybe oo la sheegay in loo qisaasay dilkii u geystay marxuum idris daa'uud jamac iyo ugu dambayn xubinta lixaad oo ah cabdilaahi ismaaciil xayd oo la sheegay in loo qisaasay dil uu u geystay marxuum garaad aadan maxamed dilkan ama qisaastan ayaa waxaa la sheegay in lagu fuliyey meel fagaaro ah oo ka soo hor jeeda xabsiga mandheera oo u dhexeeya magaalooyinka hargeysa iyo berbera sida lagu sheegay qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska xeerlaalinta guud ee somalilan oo ku saxeexnaa xeerraaliyaha guud ee somalilan xasan axmed dhinaca kale warar ay si hoose u heshay idaacadda v o edu ayaa waxa ay sheegayaan in lixdan xubnood ee saaka dilka toogashada ah lagu fuliyey in laba ka mid ihi ay dilal ka geysteen magaalooyinka burco iyo laascaanood kuwaasi oo la sheegay in mid ka midi uu nin garsoore ah ku joogtay magaalada laascaanood iyadoo ninka kalena uu ku dilay askari boliisa guri ku yaalay magaalada burco inta badan somalilan ayaa waxaa la sheegaa inay jiraan dad fara badan oo maxkamaduhu ay u dhammeeyeen baadhitaanadoodii markaana dila lagu xukumay balse fulintoodu ay muddo dhaaftay khadar maxamed cakuule v o e hargeysa